bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay afariyo labaatanka bisha nofembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa maanta mar kale lagu kala dareeray kulankii mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ay ku lahaayeen golaha shacabka iyadoona markii uu halkaasi gaaray gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya mar qura goobta ay isqabsatay kayle iyo sidoo kale sawaxan ka imaanayay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka oo diidanaa mooshinka ka dhanka xukuumadda u hogaamiya cabdiweli sheekh axmed maxamed howlka baarlamaanka soomaaliya ayaa la tilmaamay inuu ahay mid ka duwan maalmihii soo maray iyadoona guddoonka baarlamaanka uu u caalwaayey xasilinta iyo sidoo kale joojinta buuqa faraha badan ee ka soconaya qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka ah kuwaasoona kasoo horjeeday qaybinta mooshinka ka dhanka xukuumadda u hogaamiya cabdiweli sheekh axmed maxamed taasoona ugu dambeyn keentay in lagu kala dareero howlka baarlamaanka soomaaliya qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka ayaa waxa ay sheegeen in uu yahay mooshinkani mid sharci darro ah sidaas darteedna aysan aqbali doonin in la horkeena mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya xilli sidoo kalena ay sheegayaan kuwa mooshinka keenay inay mooshinkani u yahay mid xaqa kana yimid mowqifka iyo fikirka mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya lana meelmari doono gudoomiye jawaari ayaa kulankii saddexaad uu noqonaya baarlamaanka soomaaliya uu u xalwaayo kaasuuna uu isaga dareeray goobta howlka baarlamaanka soomaaliya uu ka dhici lahaa kulanka ka gadaal markii uu joojin waayay buuqa faraha badan ee ka yeerayay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya dhanka kale bahda warbaahinta ee ka qaybgeli laheeday kulanka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta gebi ahaanba loo diiday inay gudaha u galaan howlka baarlamaanka soomaaliya iyadoona in muddaha ay taagnaayeen ilinka hore ee baarlamaanka laga galo qaar ka tirsan wariyaasha ku sugnaa halkaasi ayaa warbaahinta wardheer kula hadlay qadka telefoonka ayagoona tilmaamay in maanta aysan suuro gelin inay gudaha u galaan bahda warbaahinta marka laga reebo idaacadda iyo telefishinka ku hadla afka dowladda federaalk ee soomaaliya in muddaha ayaa la tilmaamay in bannaanka lagu hayay iyadoona ugu dambeyn goobtaas ay isaga kala dhaqaaqeen waxaana mar kale hakad uu ku yimid qabsoomidda kulanka baarlamaanka soomaaliya kaasoo caqabad uu ku noqday mooshinka ka dhanka ah xukuumadda u hogaamiya cabdiweli sheekh axmed maxamed oo maalintii saddexaad mudanayaal diidan buuq iyo sidoo kale qayle ay ku joojiyeen socoshada kulamada ee baarlamaanka soomaaliya xaaladda baarlamaanka ayaa u muuqanaysa mid haatan sii cakirmaysa iyadoona guddoonka baarlamaanka kal hore oo tilmaamay inaan loo dulqaada doonin buuq iyo sidoo kale rabshado ka dhan ah kulanka baarlamaanka soomaaliya tilaabana laga qaadi doono ciddii ku kacda sida uu tilmaamay inkastoo aan la ogeyn haatan xalka laga gaari kara mudanayaasha caadaystay buuqa iyo sidoo kale qaylada kulamada baarlamaanka soomaaliya kuwaasoona ah kuwo taageersan ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed halka la tuhunsan yahay kuwa kale kasoo horjeeda ayagu mooshinka keenayna inay taageersan yihiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay gudoomiyihii degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoona lagu tuhmay inay ku lug lahaayeen dhoofinta dhuxulta dekedda degmada baraawe oo dhowaan lagala wareegay ururka al-shabaab qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda iyo gudoomiyihii degmadaasi ayaa xabsiga loo taxaabay iyadoona lala xiriirinayay inay ku lug yeesheen dhoofinta dhuxul si sharci darra ah looga dhoofinayay dekadda magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo dhowaan lagala wareegay al-shabaab waxaana la tilmaamay al-shabaab naftirkooda inay damacsanaayeen dhoofinta dhuxushaasi kahor intii aan lagala wareegin gacanku-eynta degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose dhanka kalena waxaa maalintii shalay gaaray degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose xeer ilaalyaha guud ee qaranka axmed daahir kaasoona u kurgalaya dhuxusha halkaasi taalla waxauna amaro duldhigay saraakiisha ammaanka ee dowladda in ay ilaaliyaan tilaabo sharcina laga qaaday cid waliba oo lagu helo inay ku lug leedahay dhoofinta dhuxusha taalla halkaasi ciidamada amniga iyo hay-adaha law enforcementigaba waxaan iyagana ku wargelinayaa oo aan rabaa inaan runtii kuna adkeeyo kuna amraynaa in ay si adag uga hortagaan xaalufinta deegaanka lagu hayo iyo burburinta dhirta iyo dhoofinta dhuxusha sidaa idin ogtihiinba dhoofinta dhuxushu caalamku wuxuu u aqoonsaday in ay tahay illegal sharci darro mar haddii ay sharci darro tahay waa contraband meel alla meeshii lagu arkana waa lagu qabanayaa meeshii jid ah waa lagu qaban meeshii deked ahna warkeed baddaa halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka qaatumo cali khaliif galeer ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay ka cagajiidayso aqoonsi ay siiso maamulkaasi iyadoona inta badan beesha caalamka ay sheegaan in ay faraha kala baxaan faragelinta ay ku hayaan maamulada puntland iyo somalilan maamulka qaatumo dowladda federaalk ee soomaaliya ayuu tilmaamay haatan inaysan diyaar u ahayn in wax aqoonsiga ay siisa maamulkooda asigoona tilmaamay in dadka ku dhaqan deegaanada maamulka qaatum ay ka arrimiso ayay igu doorteen inay maamul samaystaan kana madax bannaanaadaan maamulada haatan isku haya ama inta badan isqabqabsiga oo ku dhex mara deegaanadaasi midda ay yidhaahaan arrintiinnu meeshay ka go'daa waa xamar waa madaxweynaha soomaaliyeed waa council of ministerska waa baarlamaanka soomaaliyeed xamar arrintaasu say iyaku u arkaan meesha laga rabo inay hormood ka noqoto haddii hab federaala la qaatay haddii la rabo in gobolo la dhiso ama states la dhiso tii baad mooddaa khaatumana si gaaraba in ayan ugu jajabnayn sidii la rabay inayan hawsha u socon way ka dheragsan yihiin dadkanu in sida dastuurka u qorayo inay aayatiinkooda ka tashadaan iyaku howlahooda raba inay u madax bannaanaadaan maamulkooda sameeyaan haddana way arkaan hadalkan ayuu ka sheegay waraysi oo siinayay idaacadda b b c da madaxweynaha maamulka qaatumo cali khaliif galeer xilli uu ku sugan yahay wadankaasi maraykanka maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen sheegashada ururka al-shabaab ee ahaa inay gacanta ku dhigeen doon u waday hub iyo saanad kale ciidamada midooda afrika ee amisom gudoomiyaha dhanka ammaanka gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka ee maamulka gobolka shabeellaha hoose cali maxamed ayaa waxaa uu tilmaamay in arintaasi ay tahay mid been abuur ah aysan jirin doon u rarneeda ciidamada amisom oo ay gacanta ku dhigeen ururka al-shabaab waxauna hadalladaasi ku sheegay kuwa been abuur ah asigoo dhinaca kale ka hadlay duqaynta inta badan ciidamada amisom ay ka geystaan qaybo ka mid a degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose halkaasoo la tilmaamay marka waxyeele ay soo gaartay ciidamada amisom in ay ayaguna duqaymo ka geystaan xaafadaha kala duwan ee degmadaasi taasoona waxyeele ay kasoo gaarta dadka rayidka ee ku dhaqan gudaha degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose saraakiisha amisom ayuu tilmaamay in arintaasi ay kala hadleen islana garteen in arintaas ay mardaba soo laaba doonin lana jooji doono sida uu tilmaamay gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka ee maamulka gobolka shabeellaha hoose ma jirto wax doona oo la qafaashay sideedana doon ciidan leeyahay haddee ciidan baabale moogtahay iyagaana marka hore baa ilaashanaya oo waa gaadiid hubaysan hadiiba ciidan leeyahay waa hubaysan yahay marka arrinkaas waa iska kutira kuteen waaye mida kale maraawe jasiirad kuma taalle waa gobolka shabeellaha hoose ka mid tahay dhulkaana caadi loo maraa marka baahidadaasna ma jirto sinabana xaqiiqa ma aha ciidanka doonya waa isticmaalaan laakiin see loo qafaalanayaa qof isagiiba hubaysan yani wax jira maaha marka doonihuna waa waa kuwa shacabka saxadar taa amisom waa kala hadalmay ninka sarkaalka oo ahna uu naga ballan qaaday runtii mar dambeen aanay arrintaasi soo noqonaynin in si dhow maalaha budbaynta tasoo furo la cararo iyo waxaasna waa dabeecadihii la yaqaanay oo horey u jiray laakiin gobolan amisom suuragelinta ay samaynayaan inaanay noqon mid shacabka ku dhibaatoogo marka iyaguna waa naga aqbaleen annaga laftigeeduna hadda waxaan wadnaa nidaam aan ciidan ugu diyaarinayno magaalada marka oo ka ilaaliya in ama habeen wax la duugo ama bumba la tuuro maalinti waa magaalo u baahan shaqo hor allah horta runtii in laga qabto
wararka naga soo gaaraya degmada buulaburta ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta halkaasi uu ka dhacay dibadba xoogan oo lagaga soo horjeeday gudoomiyaha degmada buulaburta kaasoo ay dhigayeen dadka ku dhaqan degmadaasi dibadbaxayaashaas ayaa isaga kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay degmada buulaburte ayagoona isugu soo aruuray xarunta degmada ee magaalada buulaburte kuwaasoona ku qayladhaaminayay eryo ka dhan ah gudoomiyaha degmada buulaburte cabdulaahi duurow kaasoo ay ku eedeynayeen inuusan waxba ka qaban xaaladda ka taagan degmadaasi iyo deegaano hoos yimaada waxa ay tilmaameen dadka dibadbaxa dhigayay in arrintan ay ka dambaysay kagadaal markii uu ka dhaga adeegay dalabyo in muddaha ka imaanayay dadka ku dhaqan degmada iyo nawaaxigeeda taasoona ku aadan in dadkaasi gargaar loo fidiyo kuwaasoo dhibaatooyin kala duwan ay ku haysteen qaybo ka mida gudaha degmada iyo sidoo kale nawaaxigeeda mid ka mida dadkii maanta dibadbaxayaasha ka qayb qaadanaya ku dhaqan degmada buulaburte oo magaciisa kusoo koobay cumar ayaa waxa uu tilmaamay in arrintani ay ka dhalatay kagadaal markii sida dadka ay sheegeen uu ka dhaga adeegay dalabyo dhowr oo ka yimid shacabka ku dhaqan degmadaasi gudoomiyaha uusan weydiisanin waxba uusan ku kulminin marka ayna la kulmin ayna arkin xataa marka iyagu sidaasay maanta ku andaxoonayan markii ugu dambeysay la hadlaayeen duqa magaalada iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada maxaa weeyaa dareenkiina markii la yarina waxay dareenkooda ku cabirayeen inayna qabin ay doonaynin marka inuu ka tago sidaasay andaxoonkoodu waa dowladda kenyana waxa ay sheegtay duqeymo ka dhacay gobolka jubbada hoose in lagu qaarijiyey ku dhowaad boqol ka tirsan dagaalyahanada ururka al-shabaab taasoona sida ay tilmaameen argoosa u ahayd falkii dhowaan ka dhacay nawaaxiga degmada mandheera ee gobolka waqooyi bari kenya markaas oo ururka al-shabaab sida la sheegay ay dileen ilaa iyo sideed iyo toban qof sideed iyo labaatan ruux oo la tilmaamay inay ahaayeen muwaadiniin u dhalatay waddankaasi kenya war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya william ruto ayaa waxaa lagu sheegay in ilaa iyo boqol dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab iyo sidoo kale fariisimo dhowr oo ay ku lahaayeen goobaha duqeymaha ay ka dhaceen lagu guulaystay in lagu qaarijiyo iyadoona bartilmaameedka u ahaa sidii al-shabaab looga argudi lahaa dhanka kalena afhayeenka ururka al-shabaab ee dhanka ciidamada cabdicasiis abuumuscab ayaa waxaa u tilmaamay in ay tahay arintaasi mid been abuura aysan jirin in goobo ay fariisin u ahaa al-shabaab la duqeeyay sidoo kale tirada ay kenyaatigu sheegayaan ee lagu dilay goobaha duqeymahaas ay ka dhaceen waxa uuna tilmaamay in arintaasi ay tahay mid ay ku qancinayaan dowladda kenya shacabka caraysan ee iyagu dhibaatooyinka loo geysanaya maalin walba sida hadalka uu dhigay muddooyinkii lasoo dhaafay gudaha waddanka kenya waxaa ka dhacaya tiro weerar ah kuwaasoon ay ku lug lahaayeen maleeshiyaadka al-shabaab ee ka dagaalama qeybo ka mida gobolada dalka soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyeyna howlgalka ciidamada amisom ee kusoo biirtay dowladda kenya waxaa sii kordhaya weeraradaasi warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaartaaynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya aniguo maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh